dagaalka ruushka iyo ukraine ayaa saameyn muuqata ku yeeshay qaaradda afrika iyada oo ruushka iyo ukraine ay ku tartamayaan sidii ay qaaradda afrika uga heli lahaayeen dalal la xulafo noqda sida uu faahfaahinayo jaamac faarax xasan oo ah aqoon-yahan ku sugan dalka jabuuti kana faallooda arrimaha caalamka saameynta uu ku leeyahay dagaalkan ruushku afrika waxa weeyaan saameyn aada iyo aada u ballaadhan waayo labadan wadan waxa ay soo saaraan waxa weeyaan dhooni ay dadkan afrikadu ay ku nooshahay ay usoo iibgeyn jirtay waxa weeyaan dalalkan soo koraya ee africa marka maadaama dagaal ku aloosan yahay ruushkii waxa weeyaan goobihii laga soo dhoofinayay hadday noqoto qamadii hadday noqoto dala kaleba waa la wareegay waxa weeyaan wuxuu ku ekeeyey duqeymo ama u baabiye looran karaa kaabihii waxa weeye dhaqaalaha ee wadankaas marsooyinka beerihii laga soo dalaga laga soo goynayey inta ugu badan uu gubay walaal saameynta ay ku leedahay dhaqaalaha waatuu la arki karo waayo kadib waxa weeyaan covidkii markuu idna dhaafay covid nineteenkii haddana mushkiladan kala aloosantay marka waxaa la odhan karaa qaaradda africa ee curdinka ah kolba mushkilad hadday ka baxdo tu kale ayaa ku abuurmaysa saameynta uu ku leeyahayna waxa weya walaal in madaxweyne selnasiski ugu baaqay madaxda africa inay taageeradan ay u fidanayaan ruushka ay joojiyaan maadaama uu ka hor yimiday waxa weeyaan dhaqaalaha intaa leeg waxa weeyaan aan u diraynay africa taasuu ku tilmaamay waxa weeyaan in madax badan ama dalal badan oo afrikaana maanta shacabka ay u tumayaan ay taageersan yihiin laakiin ay saameynteeda ay gadaal ku ogaan doonaan ayna iminkana ku jiraan saameynta ay leedahay walaal waxa weya ruushkuna waa ku hadla arrintaas oo isagu ku gacan sayday inkastoo waxba kama jiraan lagu tilmaamayo gacan saydidiisa waayo difaac ayuu ku jiraa maadaama cunaqabateyn ay saareen waxa weeye reer galbeedkii isaguna xaggan buu cunaqabateyn dalkan uu ku hayo duqeymaha cirka iyo dhulka ayuu isaguna cunaqabateyntan kala saaray africa waxa weeyaan walaal waa qaarad loo soo iibgeeyo ama qaarad wax soo iibsata marka mushkilad hadday ka dhacdo adduunka had iyo jeer sibay u saamaysaa tanna waxa weeyaan iminka tu waxa weeyaanba uga dhow oo meeshii dalal badan ay ku tiirsanaadiyeen waxa weeyaan afrikaana dalkan ukraine ruushka laftiisu waxa weeyaan dagaal ayuu ku jiraa dhaqaalihiisii wuu is dhimay meelo badan buu ka howlgalay waa isbalaadhiyey isaga cunaqabateyno badan baa la saaray oo saameynaysa cunaqabateynta isaga la saaray africa laftideeda waxyaalihii ugu soo dhoofinayey marka saameyntu aada iyo aad bay u ballaadhan tahay waayo waxa weeyaan waxaad ku garan kartaa waddanada afrikaanku afti waxa weeyaan jimciyadda qurumaa ka dhexeysa ama golaha loo dhanyahay ammaanka mar ay codeyn u qaadeen in dagaalkan ukraine la joojiyo sideed iyo labaatan dal oo afrikaan ayaa taageertay in xabad joojin deg dega ay ama dagaalkan waxa weyaan qaawin ee mara uu ku wado ruushku ukraine in la joojiyo xagga inta kale ee dalalka kalena in kasoo horjeesatay iyo in ka aamustay bay iskugu jiraan walaal waxaa xusin mudan dalalkan ay kasoo horjeesa dalalkan taageeray xabad joojinta waxa weeyaan waxay iskugu jiraan dalal dimuquraadiyaddu ay ka hirgashay ay kaanad qaaday xagga kuwan kale ee kasoo horjeestay laftidoodu iyagoo lagu tiriyo in weli waxa weeyaan dimuqraadiyaddii waxa weeyaan ay u bisleen oo weli waxa weeyaan ay ku jiraan waxa weeyaan in xukumo military ama waxa weeyaan iyagu xukumo dictateera ruushka ayaa si uu u soo jiito taageerada dalalka afrika waxa uu shirmadaxeedkii afrika iyo ruushka ee sanadkii tegey uu dalalka afrika kaga cafiyey dayn gaadhaysa saddex iyo labaatan bilyan oo dollar